warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka dalka oo socdaal laba cisho ah ku tegaya ismaamul goboleedka majaakos lixiyo toban ka mid ah kuraasta golaha shacbiga ee soomaaliya oo la shaaciyey xilliga ay doorashadoodu dhacayso iyo xubnaha midooda musharaxiinta soomaaliya oo sheegay in aysan waxa hadda socda doorasho ahayn islamarkaana tilmaamay in loo baahan yahay gebi ahaanba in la joojiyo sabax wanaagsan dhegeystayaal intaasi aa maqasheen waa qaar ka mida qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo arbacaa taariikhdan ay ku beegan tahay kowda bisha labaiy tobnaad ee dhisembar labada kun iyo labaatan iyo kow qodobadaasi aa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhowaada madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto ayaa lagu wadaa in ismaamul goboleedka majaakos maanta uu ku tago booqasho laba cisho qaadanaysa waxa uu dadweynaha kula hadli doonaa suuqiyada kiatuni mumandu iyo sidoo kale kaloloni inta u dhaxaysa sideeda subaxnimo ilaa iyo tobanka barqanimo waxa uu qorshuu yahay in ku-xigeenka madaxweynaha uu sidoo kale kulamo laqaad ku qabto degmooyin kala duwan oo majaakos ka tirsan ruuta ayaa wada ololo siyaasadeed oo uu shacabka ku qancinayo in ay taageeraan qorshihiisa ku salaysan kobcinta dhaqaalaha wadanka oo laga soo bilaabo meel hoose iyadoo la garab siinayo danyarta dhalinyarada shaqola-aanta ah iyo sidoo kale ganacsatada yaryar waxaa dalka lasoo gaarsiiyey tallaal dheeraad ah oo gaaraya hal milyan afar boqol lixdan iyo laba kun iyo afar boqol oo ah nooca astarazeneka si sare loogu qaado la dagaalanka cudurka covid sagaal iyo toban tani ayaa tirada daawooyinka ee ilaa iyo hadda wadanka la keenay waxay ka dhigaysaa afar iyo toban dhibic hal milyan waxaa tallaalkan ku deeqay saaxiibada kenya ee dhanka horumarka sida dowladda denmark oo bixisay tallaal gaaraya laba boqol lixdan iyo lix kun iyo afar boqol belgium waxay bixisay waa afar boqol afartan iyo shan kun iyo saddex boqol halka netherlands ayaduna bixisay amaba dalka soo gaarsiisay toddoba boqol iyo konton kun toddoba boqol oo waa toddobaatan kun oo ah daawooyinka qeybo kamid ah talaalkiis waa talaalka cudurka covid sagaal iyo toban wasaaradda caafimaadka ee kenya ayaa dhanka kalena tirada tallaalka ee adeegsatay islamarkaana ay dadka gaadhsiisay waxay ku sheegtay toddoba milyan lixdan iyo saddex kun sagaal boqol labaatan iyo toddobo waxaa ilaa iyo hadda gudaha dalka cudurka covid sagaal iyo toban ugu dhintay dad ay tiradooda gaaraysa shan kun saddex boqol soddon iyo shan sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalka waxaana ay hadda wasaaraddu dadaal xoogan ugu jirtaa in guud ahaan dadka tallaalka la gaarsiiyo iyadoo sidoo kalena ee laga hortegayo wax kasta oo sababi kara in cudurka uu bulshada kusii dhex faafo oo dhibaatooyin hor leh uu geysto
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
guddiga maamulka doorashada gobolada waqooyi ee somalilan ayaa waxa ay gudbiyeen una gudbiyeen guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya inay qabanayaan doorashada ilaa iyo lixiyo toban kursi oo ka mida kuraasta golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalk soomaaliya guddiga ayaa waxa ay sidoo kale ku wargeliyeen beelaha kuraastaasi leh in kowda bisha labayo tobnaad labada kun koyo labaatanka oo maanta ku beegan ay yimaadaan waa xarunta guddiga siid ee magaalada muqdisho si loo guda galo doorashada lixiyo tobanka kursi iyo agaasinkooda waxaa horey loo doortay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya oo iyagu kasoo galaya gobolada waqooyi ama somalilan oo doorashadoodana lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya sidoo kale maamul goboleedyada kala galmudug iyo koonfur galbeed ayaa dhankooda horey u doortay ilaa iyo xubno dhowr ah oo ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee federaalka xubnaha deegaanadooda kasoo gelaya iyadoo ay socoto doorashada xildhibaanada golaha shacbiga oo ilaa iyo saddex magaalo ay ka bilaabatay oo kale ah muqdisho dhuusamareeb iyo sidoo kale baydhabo ayaa dhanka kalena waxa ay midooda musharaxiinta soomaaliya soo saareen qayladhaan la xidhiidha in doorashada ay baalmarsan tahay sharciyadihii iyo sidoo kale habraacyadii loogu talagalay xubnaha midooda musharaxiinta soomaaliya ayaa war-saxaafadeed kasoo saaray shirar maalmihii lasoo dhaafay uga socday muqdisho oo looga hadlayay geedi socodka doorashooyinka waxayna sheegeen in waxa socda aysan doorasho u aqoonsanayn ayna tahay waxay ugu yeereen boob qaawan oo dalka u horseedi kara qalalaaso siyaasadeed xasilooni darri iyo nabadgelyo la-aan siday hadalkooda u dhigeen waxay tilmaameen in aan lagu fiirsan karin sida ay wax u socdaan islamarkaana aysan ka raali noqonaynin aqbalaynin qeybna ka ahayn boobka socda iyagoo sheegay in mas-uuliyadda ka dhalata boobka doorashada ay qaadan doonaan madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada war-saxaafadeedka kasoo baxay golaha midooda musharaxiinta soomaaliya ayaa waxay ku sheegeen inay kulamadii usoo bilowday shan iyo labaatankii bishii hore ay diiradda ku saareen xaaladaha siyaasadeed ee dalka gaar ahaan geedi socodka doorashooyinka ayna soo saareen qodobo ay ka mid yihiin kow in laga tegay odayaashii dhaqanka ee xaqa u lahaa inay soo xulaan ergooyinka dooranaya xildhibaanada labo in aysan jirin ergo la xulay la diwaan geliyey la tababaray guddiga doorashooyinka heer federaal ee fiidna ay hubiyeen saddex in ergooyinka laga dhigay shaqaalihii rayadka ahaa ciidanka dowladda iyo dad aan mararka qaar ku hayb ahayn qabiilka kursigaasi leh afar in loo diiday diiwaangelinta tartanka kursiga xildhibaano kuraasta horey ugu fadhiiyey iyo xubno kale oo xaq u lahaa halka siday hadalkooda u dhigeen la diiwaangeliyey xubno aan soo buuxin shuruudihii diiwaangelinta shan inay luntay madax banaanidii iyo dhexdhexaadnimadii gudiyada doorashada heer maamul goboleed kuwaasi oo toos uga amar qaata madaxda maamulada halka guddiga doorashada heer federaalna ka amar qaataan madaxda dowladda federaalka lix in gudiyada labada heer aysan kala amar qaadan guddiga xalinta khilaafaadka uu gabay howshii loo xilsaaray isagoo diiday siday hadalkooda u dhigeen qabashada cabashooyinka kuwii loo gudbiyena aan cadaalad u falin toddoba inaysan jirin korjoogtayn iyo tibin toos ah oo warbaahineed si loo hubiyo in tartanka uu si hufan u dhacay xubnaha midooda musharaxiinta ah ee dowladda soomaaliya ayaa waxay sheegeen in maadaama sida iyagu u arkaan ay meesha ka baxeen dhammaan shuruudihii hufnaanta iyo sidoo kale daahfurnaanta doorashada ayna doorashadu isku bedeshay waxa ay ku tilmaameen boob qaawan oo dalka u horseedi kara khilaaf siyaasadeed uu golaha midooda musharaxiinta ah ee soomaaliya isaga oo ka ambaqaadaya ujeedooyinkii loo dhisay ee ahaa in ay dalka ka hirgasho doorasho hufnaan iyo daahfurnaan leh natiijadeedana la wada aqbalo ay bilaabeen dadaalo lagu hor istaagayo boobka doorashada waxay sheegeen in ay kulamo la yeesheen ra-iisul wasaaraha soomaaliya guddiga doorashooyinka heer federaal ayna si gaar ah waa gaargaar ah ula hadleen madaxda maamul goboleedyada iyagoo sheegay in ay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ka dalbadeen in la hakiyo doorashooyinka shirna la isugu yeero madaxda golaha wadatashiga qaranka midooda musharaxiinta bulshada rayidka iyo beesha caalamka si wax looga qabto waxa ay ku tilmaameen boobka doorashooyinka socda loona soxo khaladka jira iyaga oo wax laga xumaado ku tilmaamay intaa beddelkeeda uu ra-iisul wasaaruhu dhiiro geliyey sii socoshada doorashada ayna sheegeen inay tahay mid la boobayo warka kasoo baxay golaha midooda musharaxiinta soomaaliya ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay inay shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka u cadaynayaan in waxa socda aan lagu tilmaami karin doorasho golahuna uusan ka raali ahayn inaan la fiirsan karin sida ay wax u socdaan sidaa darteedna golahu uu wadatashiyo la yeelanayo qeybaha kala duwan ee bulshada si loo helo xaq waa xal qaran oo dalka lagu samato bixiyo loogana fogeeyo siday tilmaameen halis dhanka xasiloonida midnimada ee wadajirka ah oo u arkaan in ay soo food saartay waxaa kaloo ay sheegeen in mm, eh, madaxda dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ay qaadanayaan mas-uuliyadda natiijada ka dhalata boobka ay sheegeen doorashada in lagu hayo in ay shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ay u soo jeedinayaan in ay eh, ogaadaan waxa ay ku tilmaameen ajando guracan oo laga leeyahay doorashada laguna dhibaataynayo amaba lagu hagardaameynayo dowladnimada iyo xasiloonida iyaga oo sidoo kalena sheegay in beesha caalamka aysan ka indhalaaban boobka doorashada fartana ay ku fiiqaan daafurnaan la-aanta doorashada aysanna sugin cawaaqib xumada ka dhalan karta waxa ay ugu yeereen boobka doorashooyinka ee socda warka kasoo baxay xubnaha midooda musharaxiinta soomaaliya ayaa waxa uu kusoo aadayaa iyadoo ay horey usoo baxeen cabashooyin dhowr ah oo ay gudbiyeen qaar ka mida odayaasha saxiixayaasha ah iyo xildhibaano iyagu qaarkood ay sheegeen in loo diiday inay isdiiwaan geliyaan doorashada xildhibaanada golaha shacbiga ee maamulada soomaaliya qaarkood iyo muqdisho ka bilowday ayaa waxaa hareer socda dhaliilo fara badan oo la xiriira inaysan aada u daahfurnayn ugu dambeyntiina hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa digniin kasoo saartay tallaabooyinka aan laga fiirsan ee ay dowlado badan ku xayireen waa ku xirayaan xaduudahooda iyagoo u aaneynaya faraca cusub ee cudurka covid ee loo yaqaano omicron waxay hay-addu sheegtay in filcilinta noocan ah aynan ka hortag u noqon karinin faafitaanka caabuqa kadib markii faraca omicron lagu arkay koonfur africa oo uu wadamo kale usii gudbay ayay dalal badan sida kuwa midooda yurub mamnuuceen duulimaadyada uga imaanaya dhanka wadamada koonfurta qaaradda afrika ku yaala hase ahaatee hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegaysa in tallaabooyinkan ay dalalka u horseedi karaan in aysan wadaagin xogaha ku saabsan nooca cusub ee caabuqa corona agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka w h o tedro adanom ayaa waxa uu sheegay in ay tahay arin la fahmi karo in dowladaha xaduudaha xirta ay ku dadaalayaan badbaadinta nolosha muwaadiniintooda hase ahaatee waxa uu soo jeediyey in la iska kaashado sidii wax badan looga ogaan lahaa faraca halista ah ee mokron si looga waa si loo sinaado loogana sinaado ka falcelintiisa